madaxda wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ah jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xarunta wasaaradda ku qabatay kulan ay kaga qaybgalayeen shirkadaha ganacsiga ah oo loogu magacdaray toddobaadka horumarka waara ee soomaaliya kulankaasi waxaa lagu soo bandhigayey sidaha ay laga maarmaan u tahay in bacaha la isticmaalo lagu beddelo adeegyo kale oo aan wax u dhimin caafimaadka dadka iyo xoolaha wasaaraddaha ayaa ku dhiirigelisay ganacsatada soomaaliyeed in si wadajir ah ay ku shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa suuqa alaabaha deegaanka si bulshada loogu badbaadiyo dhibaatooyinka caafimaad ee bacaha ay ku hayaan deegaanka wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada soomaaliya khadiijo maxamed ayaa ku boorisay shirkadaha ganacsiga in ay kaalin mug leh ka qaataan badbaadinta deegaanka iyo caafimaadka bulshada iyo xoolaha